waa shabakada warbaahinta enews dot com waxay iinsoo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
marwaa waxaa ka mid ah waa la socotid waxaa jira heshiisyo badan oo puntland ay wada galeen dowladda federaalka heshiisyadaas ay wada galeen in badan baad ka maqasheen puntland inuu heshiisyadaasi fuli waayey dabcan annaga waxaanu ku eegeynay inay dowladda dhexe ka fuli waayeen waxaa kaloo jiray hadallo badan oo heshiisyadaas ka hor imaanaya oo dowladda dhexe kasoo yeerayey oo madaxweynuhu ku jiro xataa dadka ereyada carabka ku dhufanayay qodobada ay kamid yihiin sidii loo dhisi lahaa dowlad goboleedyo oo sida dastuurku dhigayo loo dhamaystiri lahaa iyo sharciga sida loo mari lahaayo dastuur ahaan khayraadka oo kale waxyaalahaasa ayaa ayaa kamid a qodobada la isku mari waayo kan horta naadka xurmeynta gaarka horta puntland waxaan odhan karnaa waa stateka keliya oo jiray dowladan hadda jirta ka hor oo federaalka ka mid noqday sidaa darteed intii dowladda federaalka la dhisay wax puntland ugu soo kordhay oo ay ka dheeftay ma jirto oo waxa weeyaan intaas hase iyado wax kulamo qabanaa waxba loo yeeraa ilaa macnaha aada garan kartid garaya one iyo garaya two iyo maxaa daa gaarkala agreement oo dhan ay u socdinaysay dowladda dhexe oo aan intaas juhdiga ku waxaynay rajadii iyo expectationkii laga rajeynayey inay u qabato ama guud ahaan ummadda soomaaliyed ama gaar ahaan puntland inay wax ugu soo kordhaan intaa waxaan ku raacinayaa inaan waxba ugu soo kordhin ra-iisul wasaarayaashaas aan kuu sheegayo heshiisyada aan wadagalnay waxaa kamid ahaa marka maamulo la sameynayo oo dowlad goboleed loo sameynayo soomaaliya in dastuurka la raaco laba gobol iyo ka badan inay dowlad goboleedyadu noqdaan waxaa ku jira oo kale heshiisyadaas oo ku qeexan gobolka mudug koonfurtiisuna siaad la socotid waatan hadda maamulka hore waxaa laga dhisaayo marka gobolada dhexe maamulka laga sameynayo inuu yahay maamulka meel gaara oo ka kooban gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug uu yahay uu ka mid yahay dowladda puntland sidaasna heshiis aan la galnay dowladda ayuu ahaa marka heshiiskii ma fulin labo madaxweynuhu markuu ka khudbeeyey dhuusamareeb iyo cadaado labadaba wuxuu yiri waxaan maamul u dhisaynaa waxaan dowlad goboleed u dhisaynaa mudug iyo galgaduud madaxweynaha markii uu noo yimid oo niri kelmadahaas iyo heshiiskii waa iska hor imaanayaa waxaanu rabnaa inaad heshiiskaasi haddii jirana inaad dee aad aada saxeexdid inuu heshiiskaasi jiray heshiiska aan hadda isla galno maadaama intaas hor ra-isul wasaare ay yimaadeen oo wax allaala waxaan heshiis la galnay ay waxba ka hirgeli waayeen adiguna madaxweynuhu dalka soomaaliya aad tahay cidda aan ku tuunsanay inay fulin la-aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay waxaanu rabnaa inaad adigu saxeexdid oon heshiis wadagalno haddee marka ajende aan isquracno ajendadan qornay heshiiskii in la galaa la diyaariyey waxaa la yiri oladii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon galayna oo heshiis ahaana ma jirto waxaway communitayadaa laga dhigayaa ereyadaana laguma qorayo oo matalan qodobadaas aad ku heshiiseen rasulwasaarayaashii hore lama qorayo laakiin waxaan tirsannahay oo idinku raacsannahay sida ay u qoran yihiin inay sax yihiin mana sheegayno oo mana yani heshiisna lagama dhigayo arrimahaasa xooga akirmay kadibna waxay noqotay in ilaa xad hadda inkastoo madaxweyneyaasha ay weli joogaan oo ay shirka ku jiraan haddana qoladiyadii guddiga iyadoo loo xilsaaray waa ku kala tagmay oo wasiiradii intadi badnayd waa noqdeen annaguna waa kasoo waa lagu yani shirka waa lagu kala tegay